wacalaa asxaabihi ajmaciin maanta shirkaygan jaraa'id haddaan nahay madax dhaqameedka halkan isugu yimid wuxuu daaran yahay baaq baaqaa iyo fariin ku wajahan aanu u dirayno madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka fariintaanu halkan uga dirayna iyo baaqaanu maanta u diraynaa waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay arrinta golaha deegaanka gola deegaanadoo dhan dhammaantood marka laysku wada daro golaha deegaanku maandhayd buu lahaa muddo sharciyadeed buu lahaa maandhaydkiisii iyo muddadiisii sharciyadeed way dhammaatay golahana maadaama uu maandhaydkiisii iyo muddadiisii sharciyadeed dhammaato macna wuu sii joogaa ma taallo madaxweynaha ballanqaadkiisii hore wuxuu abargu doorashada gelayay inuu sharcigu sarrayn doono maantan inuu dalku sharcila'aan ku shaqeeyo oo golayaal bilaa sharci waddanka cashuur ka qaadaan waxaannu aqbali karaynaa iyo waxaannu dhegaysan karaynaa midna maaha fariintaannu markaa halkan kaaga soo gudbinaynaa mudane madaxweyne waxa weeyaan sharcigaa sarraynayadiima waxay noqotay sharcila'aan baa cashuur dadka lagaga qaadaya ee shicibka arrintaasi waa arrin aan la aqbali karin oo qalad waddanka baryahanba ku ahayd inay cashuur qaadaanna waa xaaraan lean maadaama aanay lahaynba awood sharciyadeed oonay atority liigalba lahayn inay cashuur ummadda ka qaadaan waxay noqonaysaa shay xaaraana markaa mudane madaxweyne fariintaan halkan kaaga soo diraynaa waxa weeye in dhammaan golayaasha deegaanka aad kala dirto awood sharcina waad u leedahay awood sharcina waad u leedahay golo bilaa sharci inuu waddanka ka shaqeeyaana wixii aynu sheeganaynay iyo dimuqraadiyaddii aynu sheeganaynay iyo dalnimadii aynu sheeganaynay bay cambaar ku tahay dhaawac ku tahy waxay noqdeen sharci la-aanta waxay kaga daran yihiin waa dhiig miirato ummadda ku dul nool waddo la samaynayaa ma jirto cashuur inta la qaado dadka wax loogu qabanayaa ma jirto mid waliba isaga ayaa kownkiisa iyo xaasaskiisa iyo carruurihiisa ka biishanaya madaxweynuhu nimankaas hadday lacag sharci darraa inay qaataan uu ogol yahay dee guryahooda ha ku siiyo ummadda ha ka hor dhaqaajiya nimanka markay saa tahay xisbiyada muncaaridkaana waxaan leeyahay arrintani arrin la xamili karaya maaha warqadaha qortaan iyo kala dirana lagu kala diri waaye xisbiyada muncaaridkana waa inay arrintaa mudaharaad ka sameeyaan oo lagu taageero xisbiyada muncaaridka arrintaa in la kala diro golayaasha deegaanka arrintaasi waa laga dhagaadeygay madaxweynuhu u ogaya inay bilaa sharci yihiin ummadoo dhammina way og tahay sababay cashuur inooga qaadaanna lama garanayo xisbiyada muncaaridkaa waxaanu u soo sheedinaynaa hadday xukuumaddii ogolaatay inay golo bilaa sharci waddanka cashuur ka qaado hadday iyaguna ku daawadaan waxay noqonaysaa inaynay iyaguna awooddii muncaaridnimo iyo dimuqraadiyadda lagu tumanaya aanay iyaguna ka shaqaynahayn marka xisbiyada muncaaridkaana fariintaanu halkan uga diraynaa waxa weeye arrintaa inay ka mudaharaadaan oy mudaharaadyo qabanqaabiyaan oo ilaa iyo golayaasha deegaanka ummadda laga hor dhaqaajinayo aan mudaharaadadaa la kala jarin annaguna haddaannu madax dhaqameedka reer somalilan nahay dhammaan arrintaa xisbiyada muncaaridka waannu ku taageeraynaa si boqolkiiba boqola waannu kala shaqaynaynaa fariintan mar labaad madaxweynaha qaranka ugu celinaynaa waxa weeye madaxweyne waxaa ceeb kugu ah in golo bilaa sharciga waddanka ka shaqeeyo oo burco ka shaqeeyo berbere ka shaqeeyo boorama ka shaqeeyo cerigaaba ka shaqeeyo laascaanood ka shaqeeyo lixda gobol ee waaweynba golayaal bilaa sharciga ay ka shaqeeyaan iyo saddexiyo labaatan degma doorashada somalilan ka jirta saan jeclahay saddexiyo labaatankaba saddexiyo labaatan golo oo bilaa sharciyabaa ka jiro dadkii cashuur ka qaadaya arrintii loo doortay maaha xukuumadduna kalsoonidii loo qabay baa ku lumaysa muxaafidnimadii loo hayay baa ku lumaysa dhammaan shacabka waxaanu u sheegaynaa arrintaa xisbiyada muncaaridkaee ka gilgilanaya in lagu taageero oo lagu soo dhoweeyo arrintaa annaguna saasaanu uga soo horjeednaa madaxweynaha waannu ku celcelinaynaa haddii la kala diri waayana bulshada waxaanu u sheegaynaa golayaasha deegaanka inaanay wax cashuuro siinin saasaanu u sheegaynaa maadaama aanay sharciba lahayn dee cashuur bilaa sharciya inaynu bixinnaa sharci dhigayaa ma jirto bulshada waxaanu u sheegaynaa golayaasha deegaanka ilaa inta madaxweynuhu waa inuu cid gaara u igmado oo kumeel gaadha inta muddo doorasho loo qabanayo waddanka cid doorasho gaadhsiisa oo ama maayaraa ama dee guddoomiyaha inuu u magacaabo ayaa loo baahan yahy markaasunbuu shicibku cashuur bixin karaa inta golayaasha bilaa sharcigii joogo shicibkana waxaanu u sheegaynaa inaanay cashuurtaa bilaa sharcigaa bixin wasalaamu alxamdulilaahi rabbialcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam maanta shirkan jaraa'id ee cuqaashu iskugu timi waxaannu baaq ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan baaqaas oo ah golayaasha deegaanka ee ay muddadoodii dhammaatay ee wakhtigii ay maandhaydka u haysteen uu gabagaboobay muddo dheeraadana sii joogay sidii loo kala diri lahaa madaxweyne maanta golayaasha deegaanka waynu wada ognahay wakhtigoodii goortuu dhammaaday waxqabad wixii ay ummaddan u qabteen wakhtigii golayaashan deegaanka ay xilkan hayeenna waynu ognahay waxyaabaha ay soo kordhiyeen tayadoodu intay leegta waynu ka warhaynaa maanta waxa ay shacbiga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimaddu halis ugu jiraan diyaaraddii uu cawl cilmi cabdalle saaray khayryada dayactirla-aan inay ugu soo dhacdo laba golo deegaano way soo mareenoo min shan sanno ahi sidaa daraaddeed madaxweyne waxaanu baaqa iyaganu yahay kol haddii wakhtigii golaha deegaanka ay sharciga u haysteen uu dhammaaday kol haddii muddo dhaaf ay ku jiraan kol haddii shacbiweynaha reer somalilan uu isku wada raacsan yahay in intaad maayir soo magacowdo muddada golo deegaankala la qabanaayo kuna qanacsan yihiin madaxweyne wuxuu yahay baaqa iyagu inaanad nimankaa waxba sii eegan inuu sharcigu sarreeyo in ololahaagiibay ku jirtay ee aad ka run sheegto oo aad qodobkaa ku tallaabsato kolley way fududdahay sida hadal loo yidhaahaa laakiin ficilka fulintiisa ayaa ka wanaagsan waxaanu maanta markaa annagu cuqaasha cuqaal ahaan baaqa iyagana uu yahay nimankaa wakhtigoodii dhammaaday inaad kala dirto islamarkaana aad inta golodeegaan dama la samaynayo soo magacowdo xubnihii caasimadda iyo degmooyinka kale ee dalkaba matali lahaa intaasuu baaq ayagu ku urursan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الكبدن ما يو عقاش يجوه الرسبة هذا الكلام استرتي شركة جرائدنا وحو كساب سيهي إن المدحوين الجمهورية السومال لأن ما أنت هلكن باقو قدرنا باقا ندرنا وحويان أنه كنت هاجر إن باقي وصوص على حسبك وعد شلي in dadku golaha deegaanka in laga hadlo wuu uga hadlayo xusbigaasi waanu ku taageersannahay waxaanu ku taageersannahay xusbiga u cidleydhaa ee ka gelgelanaya dhibaatada dadka lagu hayo ee nimankan shicibkaa imaka ah ee xasaanadoodii wakhtigooda dhammaada ay dadka cashuurta kaga qaadayaan weliba hatidaadda iyo anjabaadda ugu darayaan agoomaha kala baxayaan albaabada hadday cashuurta ka waayaan waxaa jirta mudane madaxweyne shantaas sannadood ee golaha deegaanka uu jiray waddooyin aan hal good la buuxin ayaa jamhuuriyadda somalilan ka jira intaana cashuurta laga qaato indhahaagaad ku aragtay manee waad martay dalka markaad ka baxayso mudane madaxweyne ku dhacaagii aad golaha deegaanka iyo ololahaagii ku waday inaad ka joojiso maaha waa inuu go'aankaaga fulaah waana sharci wax xadguduba maaha wuu ka dhammaaday wakhtigii waa shicib shicibkay la sameeyeen dadka shicibkaa shaadh aanay lahayn bay u huwan yihiin saacaddan imaka la joogo waxaannu leennahay shicibka leennahay golaha deegaanku shaqadu way ka dhammaatay waa shicib maaha xasaanad ma leh sharcigii dalka u yaallo way ku tumanayaan madaxweynuhuna inuu sharci darrada eegto maaha mudane madaxweyne waxaannu kugu taageersanayn oo aannu kugu ololaynay oo aannu kugu isku garab taagnay waxay ahayd sharcigaa sarraynaya maantana sharcigiibaa hooseeya sababtoo ah sharcigii nin aan dee wixii aynu dhigannay iyo sharciladii dalka aan waxaan husayn baa ku shaqaynaya nimaan lahaynba sharciba ayaa ku shaqaynaya oo wakhtigiiba ka dhammaaday waxaanu leennahay dadka shicibkaana waxaanu ugu baaqinaayo xusbiyada mucaaradkaana arrintaa in mudaharaad laga dhigo golaha deegaanka waa in laga mudaharaadaa waa in la diidaa mudaharaad salmiya oo aan dhibaata ku dhicin waa in la sameeyaa saxaafadda aad baan u salaamaya mudane madaxweyne saxaafaddana waa inaad ilaalisaa saxaafaddu dadkay u dhexaysaa waxay gudbisaa qofka dhibaataysan wixiisa waxay sheegtaa dalka horumarkiisa aadna waan ku salaamay mudane madaxweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته